inta badan dadka soomaaliyeed ayaa leh xeerar iyo dhaqamo soo jireena kuwaasoo ay ku xaliyaan khilaafaadka dhexdooda ka dhaca waxaana ka mid ah cadaaladda ku dhisan suluxa oo bulshada ay ku xalisa khilaafaadka dhexdeeda ka dhaca gudoomiyaha arrimaha bulshada ee baarlamaanka jubbaland xildhibaan shire cabdi maxamed ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay cadaaladda ku dhisan suluxa isagoo bulshada reer jubbaland ugu baaqay in ay bartaan casharada markaasi cadaaladda ku dhisan suluxa oo muhiimad u leh bulshada waxaan isleeyahayna waa wax loo baahnaa in concept laga haysto cadaaladda ku dhisan sulux inaanu fahanno waa ku dhaqannaa oo runtii laguma cusbo laakiin cashar ahaan dadka inay u bartaan waa waxa loo baahan yahay cadaaladda ku dhisan sulux marka la leeyahay dabcan waxaa loola jeedaa waxaa u maleynayaa ka ab ka ab waa culture ay soomaalidu soo isticmaasho laakiin ayadoo ah without document ama agreement wax la kala la seexanaya ayadoon ahayn bay dadka orally heshiis u gaaraan marka berri ka maalin marka wixii la isku qabsado waxaa la yidhaha xeerkaasaan lehenay xeerkaas waagaasaan la jer laakiin wax document oo reference ah oo la kala seexday oo qodobaysan oo cashraysan ama constitution qodob qaabilsanna maysan jirin marka waxaan isleeyahay waa waxa lagu soo caanamaalay ilaa iminkana waa ku dhaqannaa odayaashaan meesha fadhiyo waa geed fadhi waxay mar walba wax ku xaliyaanna waa arrinta ayada qayr laa siiyo waana wax jiri doono wey laakiin iyadoo si cilmiyeysan in loo sii baro weeyaan baan isleeyahay oo casharaan loo baro marka laakiin waxaan ku dhaqanno oo lagu shaqeey weeyaan marka qaarna sulux ma ahee waaba cadaalad wey marka qaar oo wax oo dhan shaqada la qabanayo sulux ma wada aha laakiin qaar cadaalada oo gar ah oo laga garnaqay oo laga garaabay weeyaan waxayna timaadaa marka ay laba reer isqabtaan ama xitaa ugu yaraan qoyska markay isqabtaan marka qaar wa haddii ay familka qoyska isqabtaan laftigooda haddii xitaa uu ninka qaldan yahay ama gabadha qaldan tahay qoyska sulaxa markaas wuu imaanaya ilaa wixii jir runta lagama sheegaye iyadoo la ilaalinayo ina gurigaas inuusan dumin laga fiirinayo in sulux lagu xaliyo waxyaabahaas oo kaleetaa ka mid ah suluxa